maanta waxay sanada ku buuxdaa markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo boqol iyo sagaashan cod kaga guulaystay madaxweynihii isaga ka horreeyey shariif sheekh axmed oo helay toddobaatan iyo sagaal cod haddaba maxaa u qabsoomay dowladda soomaaliya waa mawduuca dood gaara oo ku saabsan hal sano kadib aasaaskay dowladda rasmiga ee soomaaliya waxa ay noo soo diyaarisay barnaamijkan soona jeedinaysa sahre ciidla nuur oo stuudiyaala joogta hal sano ayaa maanta laga joogaa markii tobankii bishii sebtembar sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii magaalada muqdisho lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka gudihiisa lagu doorto tan iyo dowladdii rayidka ahayd ee cabdirashiid cali sharmaarke sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobiiyo lixdankii iyadoo dowladdii xigtay ee maxamed siyaad barana ay ku timi inqilaab milatari intii ka dambaysay burburkii soomaaliya kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankiina xukuumadihii isxigay lagu soo dhisay dalka dibaddiisa bilowgiiba dowladda uu hormuudka ka yahi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay la kulantay soo dhoweyn iyo caalamka oo indhaha u soo jeediyey soomaaliya bishii janawari ee sannadkan ayay dowladda maraykanku u aqoonsatay soomaaliya inay tahay dal ka baxay kumeelgaadhkii oo uu caalamku ula dhaqmi doono dowlad rasmiya taasi oo albaabada u furtay in dalal badan oo caalamka ay taageero ugu yaboohaan soomaaliya dhinaca arrimaha gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay muddadaasi ku noqdeen dad tiro badan oo qurbajoog soomaaliya oo maalgashi kala duwan ku sameeyey magaalada taasi oo kor u qaaday bilicda iyo dhismaha caasimadda inkasta oo ay weli jiraan qaraxyo iyo weeraro qorshaysan oo mararka qaar galaafta nolosha dad badan haddana waxaa muuqata calaamad nabadgelyo iyo dadka oo hamuun badan u qaba nidaam dowladnimo iyo dhismaha dalka haddaba barnaamijkan gaarka ah oo ah dood aynu ku lafaguri doono muddadaasi sannadka iyo waxyaabaha u qabsoomay dowladda federaalk ee soomaaliya wixii aan u qabsoomin iyo sida looga bixi karo caqabadaha ku xeeran waxaa ka qaybgelaya brofeser maxamuud guure oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya haatana ku sugan magaalada london brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee canada kana mid ahaa ergooyinkii sannad ka hortegay magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan dhismaha dowladda iyo doctor maxamed cabdi cumar oo wax ka dhiga jaamacad ku taalla magaalada london ugu horrayn aan ka codsado brofeser maxamuud guure inuu inoo soo koobo waxyaabaha ugu waaweyn ee loodhan karo way u qabsoomeen dowladda muddadaasi sannadkaa zahar horta waa aad baad umahadsan tahay saaxiibadana waa salaamaya khadka ku jira iyo dhegaystayaasha intaba laba iyo tobanka bilood oo lasoo dhaafay kolley waxaan ka warrama waxa weeye soomaaliya guud ahaan xaaladii jiri jirtay waxaad moodaa in isbedel uu ku dhacay isbedelka oo guud ahaan ka imanaya inta badan rabitaanka dadka oo runtii markan usoo jeestay inay dowladnimada taageeraan haddaan taageerada shacabka la helinna dee dowladii ma socon karto marka taas ayaa waxay suurto gelisay marka in shacabka ay la shaqeeyaan xukuumadda sanad ka hor markii aan xamar tegay waxyaabaha iska bedelay oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah markaan tagnay waxaa aad arkaysa wadooyinka xamar oo maleeshiyaadkii dowladda ama ciidamadii oo hubaysan ay hubkoodii iyagoo wata iska marayaan oo dariiq walba ay taagan yihiin oo dadku ay ka sheeganayaan oo leeyihiin dhacba waana la dhacaa waxbaa naloo geystaa dhib maantay haddaad xamar tagto arki maysid nin qori wata oo ama ciidan ha ahaado ama yaanu ahaan oo keligii socda gaari ciidan saaran yahay oo socda waa laga yaaba inaad aragto laakiin muxuu ahay arki maysid maleeshiyaad ama ciidamo iska yaacaya oo lugeynaya oo dadka dhex socda oo hubaysan arki maysid dabcan marka laga reebo qaraxyada ay geystaan qolooyinka mucaaradka oo aan marnaba hadda awood loo hayn lagu kontaroolo waatay aad baad umahadsan tahay brofeser maxamuud guure ee warbixintaasi aad naga siisay muddadaasi sanadka ah waxaan u gudbayaa brofeser xuseen warsame brofeser xuseen aragtidaada aad iyo aad baad umahadsan tahay waanan salaamayaa raggay gula jira khadka gaar ahaan maxamed cabdi cumar iyo maxamed maxamuud guuraba aad baan u salaamayaa dadweynaha waan salaamayaa waxaa la odhan karaa runtii wax badanna waa u qabsoomeen dawladda wax badan oo waan qabanaynaa ay tirina may qabanin madaxweynaha markii la doortay waana waxaan qiyaasaynana hadda waa waktigii madaxweynaha la doortay weeyaan waxaan ku xisaabtamaynaa markii madaxweyne loo doortay lix qodob oo lixda tiira u bixiyey ayuu madaxweynuhu shaaciyey oo uu yidhi lixdaa tiir ayay dawladdeedu qaban doontaa mid midda u horreysa waxay ahayd in dawladihii ay shaqe ay shaqeeyaan hay-adihii dawladdu oo wasaaradihii iyo hay-adihii kale ama bangiyada hadma wixii ay shaqeeyaan oo laga laga shaqaysiyey muddo yar oo uu yidhi waktiga kooban weliba oo dhowrka bilooda horaa saddexda bilooda horaa lagu qiyaasiyey inuu dhaqaaluhu kobco uu si xooga u kobco oo talabaad ahayd iyo in la gaadho degenaansho nabadeed in la gaadho oo nabaddu ay xididaysato saddexdaasuu ka dhigay markii hore qodobadiisa waaweyn ee uu ku xisaabtamayey saddex kalena wuxuu yidhi inta dee meesha aan ku jiro kolley bay wax noqon doontaa oo aan madaxweyne ahay oo waxay noqonaysaa taasina in dee dadka adeegyadii hay-adii adeegyadii ay soo noqdeen iskuuladii caafimaadkii lasoo xoojiyo in adduunka lala yeesho xiriir wanaagsan lala yeesho iyo in dadku soomaalidu isku soo dhawaato oo la sameeyo reconciliation micnahii dib u heshiisiin la sameeyo intaas ayaa runtii horta uu iyagu saadiyey laakiin banaanka markaan ka ka joogno halka markaan ka joogno inta badan dadku dhaliil bay arkaan ee ma arkaan wax badan oo aada u qabsoomay inay markaa tahay uun dee wax badan oon ka filaynay oo dhici waayey inay tahay iyo inay dee magaranaysa iyaguba ka gaabiyeen labadaba iskugu dar baan leehay dhinacii nabadda wax weyn waa la qabtay laakiin dhinac waxa baan isleenahay runtii in la dagaalankii ay la dagaalamayeen al-shabaab ee ciidamadu berigii hore ay ku wadeen oo markii muqdisho aan joogay sanadkii hore xataa loola dagaalamayay inuu xoogaa dib u dhacay arrintaas waxaan qabanaa waa laga gaabiyey taa u dambaysay ahayd ee aan filaynay inay soo horreysiyaan iyagu oo ahayd in dib u heshiisiinta la sameeyo waa ka magaranaysa jubbooyinka waxoogaa ay sasameeyeen oo waa run laakiin waxaad moodaa haddana inay hoostoodii ka baxday puntland oo markii hore ahayd tiir weyn oo ay ku tiirsan jirtay dawlad kastoo soomaaliyeed inay ay agtoodii ka baxaysa ayaad moodaa taasina marka dibidhac xoogla ayay keenaysa marka dibidhacyana waa jiraan waxoogaana waa jiraan soo socodna waa jiraan laakiin guud ahaan waxaan isleehay in malaha dhinaci hagaagsanaa tallaabo loo qaaday ayaan qiyaasaya aad baad umahadsan tahay waxaan u gudbayaa doctor maxamed cabdi cumar oo isna london jooga walaal waa ku salaamahayaa sahra waxaan kaloo aada u salaamahayaa walaalahayga igula jira khadka oo uu kamid yahay professor xuseen warsame iyo professor guure su-aashaada markaan usoo noqdo xaqiiqatan waxaa beys u ah marka la doonayo in lagu qiimeeyo dawladda maanta jirtaa lixda qodob oo uu noo soo sheegay hadda oo aada iyo aada ay muhiim u ahayd in la la qiimeeyo habka maanta ay u jiraan iyo systemka iyo meesha ay marahayaan run ahaantii waxaan qabaa fikradda ugu horeysa oo ah dawladda tan hadda federaaliga ah ee maanta jirtaa waa dawlad aada u nasiib badan oo runtii la kulantay carqalad iyo dhibaato iyo jiitan iyo dhibaatooyin waaweyn oo ay xalisay dawladdii ku-meel gaarka ahayd ee kaga horreysay systemka hadda maanta ay madaxda u yihiin markaan kasoo baxno taas oo aanu soo gaarno bilowgii waktigii ay qabteen iyagu maamulka hadda maanta maanta noo shaqaynhaya run ahaantii markaan guud ahaan u fiiriyo qodobada halkan ku qoran ee lixda ah waxaa ka muuqda dhaliilooyin aada u fara badan iyo dib u dhac aada iyo aada aan lagu qiimeyn karin intii laga filahaya inaysan gaarin haddaan run ahaantii soo qaato qodobka ugu muhiimsanaa oo ay dadku aada iyo aada u danaynhayeen waa dhanka nabadgelyada taasoo runa markii aad analyse ku samaysa ay run ahaantii muuqanayso magaalada hadda caasimada ah ee muqdisho oo dawladda saldhigga u ah xaqiiqatan waxaa adduunka international community-ga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba ay ka muujiyaan dhibaatooyin iyo carqalado badan inay halkaa ka jiraan nabadgelyo xumo ka jirto qarxis badan iyo dhimasho iyo hay-adihii dawladda oo aan si xora magaaladii u mari karaynin dhibaatooyinka aanu maalin walba kala socono telefishinada iyo raadiyaasha dhimashada soo zaa-idahay tirada badan hadda ugu dambeysay oo qaraxyo kala duwan ay ku dhaceen oo ay dad badan ku naafoobeen dhibaato badanna ay ku gaarto run ahaantii dawladda waxaad moodaa inay taasi culays badan saartay oo ay magaaladii xataa ay noqotay sida hadda dadku ay aada ugu qiimeeyaan inay isu bedeshay magaalo ay maalintiina dawladda federaalka ahi ay ka taliso oo dhibaatooyinka iyo dhaqdhaaqyadu ay aada u yar yihiin habeenkiina ay cabsi badan ka jirto oo aa dadku aada u danayahayaan inay ku jiraan nimankii lala dirirahayay ee diidanaa systemka iyo maamulka waddanka hadda ka taagan haddaan usoo noqdo gobolada soomaaliya hadda ay ka kooban tahay oo ay ka mid tahay puntland oo ay ka mid tahay gobolka la yidhaahdo jubbaland oo hadda heshiiskiisa kusoo dhamaaday toddoba iyo labaatankii sebtember magaalada ardisaba puntland waa tii caddaysay oo tiri waxba anagu la shaqayn mayno dawladda waxyaalo badan iyo khaladaad badan oo ka jira systemka maanta ka jira oo ah inaan aynaanan kula shaqayn karin carqalado badan baa ka jira mugdi badan baa ka jira doodo badan baa ka socda sida aada la socotaan taasina ilaa hadda wax hal ah iyo kawada hadal ah lagama samayn arrinta tan jubbaland waxay salka ku haysaa oo aada iyo aad aan mararka analyska lagu sameynhaya loo arkaa inay tahay isfududayn dawladdu hadda ay soo taabatay xaaladii oo sii adkaanaysa in dadkaa waxa ay doonahayaan loo fududeeyo qodobada kasoo baxana runtii wax lagu tilmaami karo reconciliation maaha waata aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin aragtida aad ka bixiseen waxaan u imanayaa brofeser guure brofeser maxamuud guure xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya tahay muddadaasina sanadka ah inteedii badneyd waxaad joogtay gudaha waddanka soomaaliya marka waxyaabaha lagu qiyaasi karo dowladnimada heerkeeda waxaa ka mida dowladdu inay leedahay ciidan dhisan inay mushaharka shaqaalaha iyo ciidanka bixin karto xuduudaheedu inay sugan yihiin in dowladdu ay ka taliso dhul dowladdaasi ay ka taliso ku magacaaban tahay waxyaabahaasoo dhan marka dusha laga eego dowladda meelaha muhiimka ah iyo xubnaha muhiimka ah ee dowladda waxaa ilaaliya ciidamada midowda afrika ee amisom dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo taageero badan ka heshay beesha caalamka waxyaabaha bayska u amaba aas-aaska u ah dowladnimada ilaa hadda way ka maqan yihiin maxaa ka hortaagan baad u malaynaysaa shaqadaasi inay qabato ama wax uun ka mida ay ka qabato dalka
zahar waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada u fiican su-aasha jawaabteeduna waxaan u malaynayaa inaan dhowr daqiiqadood aanan lagu soo koobi karin laakiin waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo dhammaan iyo dhegeystayaashaba xukuumadda markii ay la wareegeysay talada dalka dalku wuxuu wuxuu ku jiray maaragtay nidaam kumeel gaar ah hadda oo aan laleeyahay waxaad tihiin nidaam rasmi ah oo aan aha kumeelgaarka waad ka baxdeen iyo sanad ka hor run ahantii sida loola dhaqmo dawladda soomaaliyeed iyo wax badan hadda uma dhexeeyo farqi ah soomaaliya amniga ayaa maanta ugu muhiimsan walaalkayba wuxuu ka dhawaajiyey shabaab dagaalkii shabaab lagu hayo xitaa waa qaboobay dabcan shabaab dagaalkeeda waxaa horboodayay oo qalabka haysta waxay ahayn ciidamada amison ciidamada amisonna waxa weeye waxay ku andacoonayaan tira ku filan oo ay gobolada inta kale ku xoreeyaan ma ma ma haystaan meelaha ay hadda joogaan bay ku egyihiin soomaaliya waxay leedahay kumanaan ama malaayiin geesiyaal ah waxay maantay awooddaa dawladda boqol kun oo wiil inay sanad gudihiisa ay tababarto laakiin waxaa loo baahan yahay qalabkii ay wiilashaasi qaadan lahaayeen iyo hubkii saanadii ay ku dagaaltegi lahaayeen oo ay waddanka ku qaban lahaayeen lama hayo cunaqabataynta hubka waa la qaaday ayaa la yidhi ilaa hadda hub ma iman marka maxaad ku qabanaysaa weye marka amniga ku sugaysaa weye waxaa kaa soo horjeeda waxa weeye mucaarab hubaysan oo diyaar u ah inuu dhinto oo isqarxinaya marka amnigu waxa ugu muhiimsan oo mataqaanaa xukuumadda hadda jira ay runtii isku dayeysa waxa weeye marka hore hubkaba ha dambeeya in la diyaariyo ciidanka ciidanka diyaarintiisii waa socotaa hadday ahaan lahayd booliis iyo military muhiima hadda inaan tiro sheego kuwii hore u joogayna tababar baa iyagana ku socda waxaan rajaynayaa inaanay maaragtay labada labayo tobanka bilood oo kale soo socota in gudahooda ay maratay ciidamadaasi hubkooda helaan oo ayay mataqaanaa ay hawl tagaan waxyaabaha kale oo muhiimka oo raba in la ogaado waxa weeye waddanka ama kismaayo dheh ama meel kale dheh wa waddankeenu waxa ku furan influence fara badan oo ajnabi ah ajnabiga ama deris ahaada ama yaanu ahaanin sida aada la socotaan oo aan qarsooneyn waxa weeye wax haddaan cidnana masla maslaxadooda ka arag waxa weye waa lagu lug wa waa mataqaana lagu lugoynaya oo mataqaana waa lagu jallaafeynaya dabcan dhaliil waa waa jiraysaa mar kasta xataa boqol kiiba sagaashan haddaad samayso wixii lagaa rabay tobanka hartay haddaadan samayn wala waa dhaliil wey oo barnaamijkii ay ku degsanaa toban ka mid aad samayn weyso waatay rabitaanka dadka ay rabaan dawladnimada ayaa wax walba ka ka qaalisan haddii dadku kaasoo horjeestaan oo ay rabaan inay ku jallaafayaan dhibkeeda leedahay siday ahaan jirtay dawladduna waxay u baahan tahay garabka dadka ama qurbaha ku noolaado ama gudaha ku noolaado aad baad umahadsan tahay waxaan u imanayaa brofeser xuseen warsame horta wa waxaan ku bilaabay inaan wax badan badan aada ugu raacsanahay hadaladii uu soo jeediyey brofeser guure laakiin haddana dee waddanka adaa u dawlada adigaana lagaa rabaa inaad ciidankii meesha la la dagaalami lahaa shabaab inaad samayso adigaa lagaa rabaa adigaa ma garanaysaa banaanka isu soo dhigay oo yidhi anaa xukumaya anaa dawlad ka noqonaya adigaa lagaa rabaa haddaa dawladdii tahay horta taas waa mid midna aad baan iyadana u siiya oo dhaliil had iyo jeer way imanaysaa oo dee dawladnimaduba waa sidaa waa in lagu dhaliili karaa shicibkaagu waa inu ka dhaliili karaa ma aha inan barbaraadna qaadno maaha taa waan kusoo daalay barbaraadna waan kusoo daalay waa in ma garanaysaa lagu dhaliili karaa taasna waa inay ogolaadaan xaqiiqdii sehray haddadan waxaan kasoo noqday waddanka la congo la odhan jiray brazzaville tababar baan u sameynaya baarlamaankooda iyo civil society-ga waxaan kala hadlayaba waxay ahayd inay furfurnaanta muujiyaan oo dhaliisha ogolaadaan cashuurna ay qaadaan haddaan waddankaanaad cashuur ka qaadin ma xukuntid meeshaad adigu joogto haddana cashuur ka qaadin dadka ma xukuntid taa waa inaad ogaataa ood sugto macaawino haddaad sugto ma xukuntid taasna aad bay uga gaabiyeen inay cashuurtii bilaabaan waa inaad bilowdaa kolba intaad maamuli karto waa inaad bilowdaa ood cashuurta qaadaa qaadaa weeyaan ta wadahadalada waa fiican yihiin runtii si fiican ba wadaan aada ugu sadhilili maayo hana sii wadaan afterall dawlad kaloon haysanaa ma jirto taasa inoo dawlada inagoo dhan xoojino waa loo lakin iyagana maxaa looga baahan yahay dagaalkii shabaabna inay wadaan cashuurna inay qaadaan hay-adihii ay bilaabaan iskuulladii bilaabaan dhakhtaradii bilaabaan taasaa laga rabaa inay hadda bilaabaan iyagana aad baad umahadsan tahay brofesor xuseen warsame haddii aad dhegaystay haatan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamij gaara oo aanu ku falanqaynaynay hal sano oo kasoo wareegay dhismihii dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana hadalkii ugu dambeeyey qaatay brofeser maxamuud guure oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgary ee dalka kanada haatanna aan u gudbo doctor maxamed cabdi cumar oo isagu wax ka dhiga jaamacadda metropolitan london waa mahadsan tahay sahro waxaan yaro jeclaan lahaa inaan u taataabto arrinta ugu muhiimsan ee baahida ugu weyn soomaaliya loo qabaa inay tahay keliya ma aha problemkana haysta al-shabaab micnaheedu waxa weeye arrintii shabaab keliya way ka tagtay dadkiibaa kalsooni aan laga haynin ama aada maaragtay dhibaatada ay ka imaanayso waxaad moodaa xoogaa yaro inay carqalad weyn ku imaan karto dowladda oo aanay shaqadeeda gudan karayn waxaa looga baahan yahay oo dowladda aan kula talin lahaa reconciliationka si dhab ah oo cadaalada ku jirta ha loo qaado dib u heshiisiinta dadka dhibaataysan waxaan kaloo haddana aan aad iyo aad niyajab dadka ay uga muujiyaan waxaa ka mid a in dowladdii iyo shacabkeedii loo kala dab qaado oo ay u kala dab qaadaan dowlado darisa oo weliba lagu soo qabto wadamadoodii oo la ishor fariisinhayo la isfahansiinhayo shacabka iyo dowladdu meesha ay kala taagan yihiin xaaladda ay markaa ku jiraan waa run barsoor gur waa ku raacsanahay siyaasado waa jiraan iyo faragelin dibadaha ah laakiin taas waxaa looga gudbi karaa inay maamulka iyo nidaamka dowladda hadda jira ay abuurto kalsooni ay ka kasban karto shacabka waxaan kaloo ku darsan lahaa arrinta labaad waxay tahay sharciga iyo dastuurka iyo garsoorkana waa in la dedejiyo meesha waxaa ka maran oo laga la-yahay waa garsoor daalada ah oo aysan dowladdu damacsanayn baad mararka qaarkood u gelahaya inaan waxaaniba hore loo kaa loo wadin micnaha waa mahadsanta waa ta aad baad umahadsan tahay aan u imaado brofeser guure brofeser guure waxyaabaha uu ka dhawaajiyey xuseen warsame ee ah inaan ilaa hadda dowladdu bilaabin inay cashuur ururiso oo ay kaalmo banaanka ka timaado oo keliya isku halaynayso maxaa ka hortaagan meelaha ay ka taliso dowladdu inay dadka cashuur ka qaado si nidaamkii iyo kala dambeyntii loo soo celiyo horta dowladdu ilaa hadda wax dhaqaalo ah oo badan oo la sheego oo ay dibadda ka heshay ma jirto waxa ilaa hadda ay ku shaqayso waa waxa ka soo baxa dekeda muqdisho iyo airportka iyo cashuuro yaryar oo maaragtay meelaha qaar laga qaado gaar ahaan shirkadaha waaweyn intaas ka sokow waxa weeye inaad cashuur qaado horta waxaad u baahan tahay waxa weeye kow inaad haysato xafiisyadii cashuuraha ururin lahaayo in re- muxuu ahaaye inland revenuege ama mataqaanaa revenue agencygii cashuurta qaadi lahayd inay diyaar tahay dhisan tahay shaqaynayso staffkeedii leedahay labo in dadka cashuurta laga qaadayo la sugo amnigooda oo amnigoodu uu maaragtay gacanta xukuumadda ku jiro oo boliiskii uu waddo walba taagan yahay oo ay dadku si xora ay markaasi suuqyada uga adeegan karaan nasiib darro labadiba ma jiraan institutionadina haddaa dhisma lagu hayaa boliis maantay diyaar ah oo tiradaa la eg oo qalabaysan oo amnigii magaaladaas wada sugi karana ma jiro waxa marka jira waxa weeye sida aada la socotaan magaalada meesha suuqa weyne la yihahdo masalan caanka ee xamar ku yaala bakaaraha la yidhaahdo wuxuu u xirnaan jiray qolooyinka mucaaradka ah ilaa haddana dadka ilaa hadda maantadan aan joogno dadka weli cashuuro baada ayaa laga qaadaa oo hoosta ah dadka inta badan qof ka diidana waa la dilaa meeqa meeqa jeeraan maqalay dhowrka bilooda lasoo dhaafay qof ganacsataa la dilay sababaha loo dilaya waxa weeye haddii qofka uu bixin waayo cashuuraha waa la dilaya ama shirkadoodaa la xiraya oo meelaha mataqaanaa mucaarad ka shaqeeya la xiraya meeqa meeqa jeeraan maqalay isgaarsiinaha shirkadaha isgaarsiinta qaarkood wa waa la xiray ama ama kuwa xawaaladaha waa la xiray marka waxaa jira waxyaabo fara badan oo dhibaatooyina oo ganacsatadana soo food saara runtiina waaqicahoo mataqaana xukuumadda aanay dabooli karin hadda haddaan marka qofkii ganacsada ahaa amnigiisii aanay xukuumadda dabooli karin oo gurigiis intuu nabad ku seexdo uga soo tooso un ganacsigiisi ku iman karin waxa weye marka in cashuur laga qaado waxay noqonaysaa cadaalad darro wuxuu qabaa ciidan staff uu isagu biisho inta taa markaas alternativeka ama badiilkeedii laga helayo oo wax bedelo oo xukuumadda ay ka diyaarinayso waxay noqonaysaa marka cadaalad darre in canshuur laga qaado saasay tahay ganacsatadu waxay bixiyaan lacago badan oo contributions ayay dawladda siiyaan intaa markaan kasoo tago waxa weeye inta beesha caalamka maxay dawladda ku dhaliilaan waxba marsiinine waxyaabahani waxyaaba loogu talagalay weeye gacan maroojis iyo dana kale in lagu fuliyo dalkeenuna runtii intaa sida nin kasta oo maantay waxgarada ama aqoon-yahana uu sida uu og yahay talada weli gacanteena sidii aan rabnay uguma jirto waxa hadda aan wadno oo loo mataqaanaa xukuumadda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyey ee ay usoo dagaalameen oo ay kusoo jireen waxa weeye inay talada gacanta soomaaliya kusoo celiyaan haddii labada kun iyo lix iyo tobanka ay talada gacanteena kusoo wada noqoto waa waxaan qabaa ina ina inaan inay guul tahay brofesor guure haddaan halkaas su-aalkaa weydiyo intaanad ka bixin waxaad sheegtay inaanay dowladda soomaaliya gacanta ugu jirin dalku maxaa ka hortaagan markaa maadaama oo la yidhi dowladdii kumeel gaarkii way ka baxday soomaaliya dowlad rasmiya hesha
zahra su-aashaasi jawaabteedu waxa weye waa aad bay ufududahay waxa weeye dowlad dowladi descriptionkeeda ama textbook descriptionkeeda adigaa hore u sheegay hadaayeto waxa weeye dawladdu haddaanay amniga dadkeeda kafaalo qaadi karin oo aanay cashuurtii ururin karin oo aanay maaragtay adeegyadii shacabka u baahnaa aanay keeni karin weli dawladdaas waxbaa ka dhiman amniga maanta waa naloo hayaa dhaqaalihii waa naloo hayaa far haddaan qaadno waxa weye waxaan u baahanaa la tashi inaan samayno marka waxa weye weli sida aan rabnay ama ha noqoto international qolada isku magacawdo international community-ga ama ha noqoto mataqaana qolooyinka gobolka nala degane waxa weeye waxaa pressure fara badan iyo waxaa nala ku hayaa mataqaanaa iyo iyo iyo iyo dibindaabyo fara badan marka inta aan taa ka gudbayno waxaa nalakaga baahan yahay sabir badan adkaysi badan wada shaqayn badan iyo inaan annaga isku kalsoonaano isku filnaano taasna waxay ku imanaysaa waxa weye shacabka soomaaliyeed oo isgarab qabsado xukuumadda taageera aad baad umaadsantahay gabagabada xalka ayaynu ku dhawaaneynaa maxamed cabdi cumar doctor maxamed adiga sideed u aragtaa xalka xalka anigu waxaan marka ugu horeysa saari lahaa baahida badan ee qabt ee ka jirta waddanka waxaa sal u ah waddankan waa dhul barwaaqa ah waddankan waa wax dadka ku filan weeye gacan shisheeye iyadoon loo baahnayn bay dadku ka dhargi karaan kalluunka ka dhargi karaan beerahooda ka dhargi karaan wax walba dawladdu kalsooni iyo management iyo institution ha ula timaado dadka waxyaalaha aan shuruudda uga dhigahay waxaa kamid a dadka management ha loo geeyo dadka kalsooni ha laga abuuro dadka ha la tuso inay ayagu isku filnaadaano khayraadka waddankooda kasoo baxahaya ay la soo baxaan dawladdu ha hagaajiso diblomaasiyadda guud ee dibadaha ah especially wadamada dariska ah oo ay ka tabanaysa inay ku hayso culays badan iyo faragelin badan oo ka jirta waddanka gudihiisa intaa un baan hadda arsigeda kusoo gebayna aad baad umahadsan tahay doctor maxamed cabdi cumar waxaan u imanayaa brofeser xuseen warsame brofeser xuseen talada aad adigu usoo jeedin lahay dowladda maadaama oo sanadkii koobaad u dhammaaday iyadoo caqabadahaasi tirada badani jiraan maxay tahay waxay kusoo urureysaa dhowrka qodobe runtii uu magaranaysa maxamed cabdi cumar uu taabto doctor maxamed cumar uu taabto waxay kusoo koobmaysaa ta ugu horeysana oo ah in aad muujiso dib u heshiisiin iyo inaad dadkii kalsooni ka hesho waa number one weeyaan waa in aad karti iyo maamul wanaag muujisaa waxa yeeraad haysataa intuu doonaba ha ahaadeen waa in la yidhaahdaa alla ilahay intaa yeertaa si fiican ba wax ugu maamule dadku way arki doonaan wayna ku garaabi doonaan wayna kugu ammaani doonaan haddaad aragto dhaliishiina kugu badato ha u qaadano inay tahay dadku inaan waxgaranaynin waxa weeyaan waa inaad u magacawdaa qofka ku habboon meeshuu ku habboon yahay u magacaw taana dib ha isugu noqoto dawladdu meelo badan oo dhaliilaabay kaleed iyaguna way sogtahay inaguna wanagno laysku dhuuman maayo eeta saddexaad mee soo gasho waxa weeyaan muhiimka dawladdu waa inay ogaataa caalamku fikradda uu ka qabo kolba siduu yahay waa inayna la socotaa kolba adduunka waxa socda waa inay la socotaa wadamadan carabta waxa ka dhacaya masar waxa ka dhacaya inuu saameynayo waxa ka dhacaya ma garanaysaa meesha la yidhaahdo suuriya inuu saameynayo dadka xukuma fikradahooga haddii laga dhex arko kuwa kuwa la eryanaya haddii laga dhex arka dawladdeena inay saameynayso waa inay ogaadaan waa inay waxaasoo dhan la socdaan waa inay la socdaan saaxiib haddee leeyihiin oy la saaxiib yihiin turkiga kuwa kale siday u arkaan waa inay la socdaan waa inay miisaan noocaasa ay sameeyaan weeyaan aad iyo aad uga halkaasna aad uma arkaan oo way magaranaysaa waxoogaa ina ka yar gaabinayaan baad moodaa aad baad umahadsan tahay gabagabada waxaan siinayaa brofeser maxamuud guure xalkaagu muxuu yahay ama siaad aragtida aad xalka u aragtaa zahra waa mahadsan tahay horta waxaan dhihi lahaa waxaan ukala qaadi lahaa labo mide waxa weeye tan dadka soomaaliyeed ama qurba ha joogaan ama gudaha joogaan waxaa jira degdegsiinyo waxaa jirta ah ay dadku doonayaan inay dawladdii oo shaqaynaysa arkaan si dhaqso ah laba iyo toban bilood wakti badan ma aha laba iyo toban bilood ka horna meeshii aan joognay qof walba waa ogyahay marka qofka aad dooratay haddii mechanismkii uu ku shaqayn lahaa aanu helin wixii marka aad ka sugaysay dhaqso ma gaari karo marka laakiin wadadii waa lagu soo lagu taagan yahay sida aan aan aan aan dareensanahay waa lagu taagan yahay walaalahana runtii talooyinkai ay hadda bixiyeen waa talooyin aad iyo aad wax ku ool u ah waxaanan rajeynayaa xukuumaddu inay dhegaysanayso talooyinka la bixiyey midda kale waxa weeye sanad baa la joogaa lix afarti sana ma dhamaan weli saddex sanaa haray waata wakti wakti badan baa weli noo haray marka xukuumaddana isqabsi is isqabqabsi laguma arag barlamaankana barlamaan dawaama oo shaqa shaqo taga subax walba oo shuruuc muddo dheer kadib shuruuc mataqaanaa ansixiya ama sameeya ayuu noqday intaa laftakeeda ayaa runtii waxay noqotay waxyaaba lagu farxo laguna faano aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin waan idinka mahad celinaya dabcan sida qiimaha leed barnaamijka uga qayb qaadateen iyo wakhtiga aadna soo siiseen doctor maxamed cabdi cumar brofeser xuseen warsame iyo brofeser maxamuud guure dhammaantiin waa idin mahad celinayaa adaa mudan zahra aad iyo aad baad umahadsan intaasi ayaanu ku soo koobaynaa barnaamij gaar ah oo lagaga doodayay wixii u qabsoomay wixii ka baaqday iyo talooyinka ay aqoon-yahanku u soo jeedinayaan dowladda soomaaliya oo sanad jirsatay
aad iyo aad baad umahadsan tahay zahre ciidlan nuur oo stuudiya igu helisa ayaana isku soo dowday halkanna ka soo jeedinaysay barnaamijkaasi ku saabsanaa muddo sannad oo ay u buuxsantay markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladda soomaaliya la caleemo saaray weli cabdilaahiyow waxaynu ku guda jirnaa wararka soomaaliya ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamanka soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu ku fadhigaasi baarlamaanka uu sheegay inay ku waajahan yihiin howlo dhammaystirka dastuurka iyo weliba sharciga waddanka axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho ugu horrayn waa kan guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane brofeor maxamed cusmaan jawaari oo ka hadlaya siday ugu faraxsan yihiin in mudanayaasha baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo u furmo kalfadhigii saddexaad ee baarlamanka mahad allaale subxaanahu wa tacaala waxaan maanta si reerraynleh iyo riyaaq iyo caloolsamiba ku caloolsamiba leh aan ku furanaynaa kalfadhigii saddexaad ee golaha shacbiga kaasoo oo ah kalfadhigii ugu dambeeyey ee sanadkan laba kun iyo saddex iyo toban mudane madaxweyne kugu soo dhowaynayaa inaad gudato waajibkaaga dastuuriga ah oo aad inoo furto kalfadhigeenna saddexaad adigoo ku mahadsan intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuuna ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ka hadlaysay muddadii sanadka aheyd ee dowladdiisu ay jirtay wuxuuna madaxweynuhu ugu horrayn uu ka hadlay maantoo kale oo ku beegneed markii madaxweynenimada waddanka soomaaliya mudanayaasha baarlamanka ay u doorteen muddo sanad ah markii dib loo eego waa muddo aad iyo aad u kooban marka la ysku daro muddadaas kooban iyo duruufihii iyo xaaladihii dalkeenna u ku sugnaa iyo guud ahaan dowladda soomaaliya waxa u qabsoomay muddada sanadka ahayd runtii waa wax aad iyo aad loogu farxa oo ididiilo leh farxaddaas iyo waxqabadkaas oo aasaaskiis iyo salkiisu uu ahaa baarlamaanka federaalka ku-meelgaarka ah laga soo bilaabo maantoo kale bishii sebtembar sanadkii hore oo ahayd maalintii ay doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka la doortay ilaa maanta oo ay tahay bisha sebtembar toban haddana inta u dhexaysay waddadii lasoo maray markaan dib u eegno oo aan dib u malilacsanno runtii waxaan arkaynaa farxad iyo waxqabad iyo guulo waaweyn oo muddadaa sanadkaa ka muuqda waddadii aan soo marnay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo uu sheegay in baarlamanku muddadii uu shaqaynayay labadii kalfadhi ee lasoo dhaafay ay qabteen howlo muhiim ah doorashadii madaxweynaha ansixintii ra-iisul wasaaraha ansixintii maxaanku idhahday golaha maxaanku idhahday wasiirada ansixintii barnaamijka golaha wasiirada ansixintii bajetkii maxuu ahaay saddex biloodlaha ah ee sanadkii hore gadaashiisii markii aan nimanayba aan muxuu ahay si wada jir aan ugu dhaqaaqnay ansixintii muxuu budgetka laba kun iyo saddex iyo toban dib u eegista isla budgetkaas la sameeyey dhowaan iyo sida baarlamaanku si firfircooni ah iyo dad badan ku jiraan oo su-aala laga weydiiyey barnaamijkii la ansixiyey ee xukuumadda iyo halka uu marayo waxaasoo dhan marka laisku gooyey waxay daliil u yihiin ama ay dhaqan cusub u yihiin taariikhdeenni cusbeed ee dambe ee waayahan dambe ee baarlamaaniga ahayd mudanayaasha baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa looga fadhiyaa muddada sanadka ka dhiman inay howlo badan oo muhiima ay qabtaan howlahaasi oo ay ka mid yihiin sidii dastuurka soomaaliya dib u hagaajin loogu samayn lahaa axmed xasan colaad v o a muqdisho